Suuqyada lagu iibiyo dawooyinka beeraha ee magaalada Beledweyne ayaa waxaa laga dareemayaa hoos u dhac ballaaran oo ku yimid qiimaha la iibiyo. Daawooyinka hoos u dhaca ku yimid ayaa waxaa ka mid ah cagaarsada, coostilaha iyo kobcisada, waxaana sababay iibsigoodii oo yaraaday maadaama beeraleydii iibsan jirtay ay dalagyadoodii ka baabi'iyeen fatahaadda Webiga Shabeelle. Qaar ka mid ah ganacsatada iibisa daawada beeraha ayaa raadiyo Baaruula uga warramay isbeddelka ku yimid qiimaha la iibiyo dawooyinka beeraha iyo waxa sababay.
Labadan beri hoos u dhac ballaaran ayaa ku yimid dawooyinka beeraha waxaa sababay beeraleydii iibsan jirtay oo dalaggii ka baaba'ay. Marka daawo beer loo isticmaalo maysan harin, waayo beerihii dhan waxaa galay biyo inta badan eberay u badan yihiin oo biyaha maaragtay saameeyay dhankan iyo Itoobiya loo qaadi jiray hadda dhankaas beerihii way baaba'een oo biyaha galay. Tusaale daawadii joogtay laba hadda wixii ay joogtaa hal ilaa hal iyo dhibac labo. Cagaarsada waxaa iibin jirnay sagaal doolar hadda sideed doolar ilaa todoba doolar bar waaye. Walahi haddii aan nahay ganacsatada iibisa dawooyinka loo isticmaalo beeraha dhibaato ayaan ku qabnaa dhiigbaxada soo laalaabatay ee inta badan halkaysay. Xaqiiqatan mar walba oo ay biyo soo baxaan waxaa imaada in la waayo daawadi wax iibsado oo beerihii ay saameeyaan biyo baxdaas sidaa darteed ay eber noqoto. Marka sababahaas awgood ayaa waxaan leenahay biyo baxada dhibkaas ayaan ku qabnaa.
hoos u dhac ku yimaaday daawooyinkii la iibin jiray ama loo isticmaali jiray beeraha Eh, tusaale camal shay la gadi jiray laba doolar ayaa laga yaabaa in la gado maanta hal doolar hal dhibic labo marka qiimaha way isbedeleen waxaana sabab u ah meelihii loo qaadi jiray ama meelihii la geeyi jiray sida etoobiya oo kale Eh, etoobiya oo kale beeraheedii oo kale in ay webiyadii saameeyaan ama ay ka go-aan oo kale oo beerihii ay go-aan oo aysan wax beera aysan abuurneyn oona no- oona nagala gadanaynin daawooyinkii loo isticmaali lahaa beeraha Eh, tusaale camal cagaarsadoo kale marka hadda oo kale oo la iibinayo oo kale cagaarsadoo kale qiimaheeda waxaan iibi jirnay oo kale sagaal doolar oo kale hadda waxay imaaday qiimo dhan sideed doolar ilaa iyo toddoba doolar sideed doolar dhibic sh- dhibic toddobaatan iyo shantii Hoos u dhacan ballaaran oo ku yimid qiimaha la iibiyo daawooyinka beeraha ayaa waxaa khasaare badan kala kulmay ganacsatada iibisa daawooyinka beeraha.